masalaan ka bacdigeed waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed oo imaqlaysa halkan inaan kala hadlo dhowr tifood oo yaryar marka hore waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego jubbaland in la dhiso maamul goboleedkeeda sababta uu u hortaagan yahay madaxweynihii xamar aanu ku doorannay inaan dadka u sheego maanta baan doonayaa waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka soomaaliyeed cabdiqaasin salaad xasan inuu guddoomiyey gobollada jubbaland inayan ka dhismin maamul goboleed oo uu ka guddoomiyey shir beesha hawiye ay leedahay oo isagu madaxweyne markaa xamar ka ahaa beesha hawiyana ay go'aansatay maamul goboleed daarood leeyahay oo puntland la yidhaahdo hadduu dhisan yahay maamul goboleed dowladda etoobiya ka tirsan oo kililka shanaad la yidhaahdo daarood leeyahayna dhisan yahay jubbaland hadday ina ku dhisanto waxaa weeye innagay cidhiiri ina gelinaysaa sidaa darteed waa inaynu hor istaagno jubbaland inayan dhismin cabdiqaasin salaad xasan waa ku guulaystay jubbaland inaan maamul ka dhismin sheekh shariif sheekh axmedna waa ku guulaystay jubbaland inaan maamul ka dhismin xasan sheekh maxamuud bahalka internetka oo twitterka la yidhaahdo oo lagula wada lagu wada hadlo markuu kula hadlahayay diyaas barada beelaha hawiye wixii ay ku yidhaahdeen iyo wixii uu ku weydiistay oo qaaraamaadka lacageed oo uu kaga hortegayo meesha la yidhahdo jubbaland maamul goboleedkeedu inuu dhismo xasan sheekh maxamuud iyo beesha hawiyeba waxaanu sheegaynaa inaanu hayno inaanuna maalin dhow soo bandhigi doono ceebta intaa waa idin aamusannahay oo waa idin dhegaysanaynahay oo waxaanu leenahay bini aadam wax yaqaan wax kala garanhaya soomaali ah weeyo way xishoon doonaanoo way isqaban doonaanoo way iska daba tegi doonaan hadday waxay marayaan odayaal inay yidhaahdaan afhayeennada beelaha hawiye nahay jubbaland dadka sheegan yahoy qaarna unakuu naga shisheeyaa qaarna yahoy in f d a ka yimaadeen horta jubbaland ciddiile iyo cidda aan lahayn hadday caddaanaysaa haddii beelaha daarood jubbaland leeyihiinna way dhismaysaa maamul goboleed baana laga dhisayaa haddii beelaha hawiya leeyihiinna beelaha daarood way ka tegi doonaan beelaha hawiya qaadan doona nuxurku intaa weeye waxaan rabaa marka xasan sheekh maxamuud haddii ay doorteen baarlamaan soomaali ah oo ka kooban qaybaha soomaaliya ka kooban tahay waxaanu maanta rabnaa inaan u xaqiijinno dadka soomaaliyeed in uu yahay nin digtaytara oo beesha hawiye u shaqeeya waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno shaqadii ra'iisul wasaaraha inuu asagu haysto waxaan rabnaa beesha daarood inaan u sheegno wiilka quruxda badan shaqadiisiina waxaa haysta xasan sheekh maxamuud nimana matelo nimana mateli doono nin awooddii uu lahaa nin kale ku shaqaysanayo oo ku gorgortamayo marka wiilka quruxda badan oo in hebel shirdoonow shaqadii aad lahayd xasan sheekh maxamuud baa haysta xasan sheekh maxamuudna waxaa loo doortay inuu noqdo madaxweyne soomaaliyeed waa ka baaqsaday wuxuu noqday madaxweyne beesha hawiya leedahay xamarna maamul goboleed beesha hawiya leedahay bay ku socotaa dadkii baa lagu dulmiyey waxaan leeyahay maanta aniga dadka daarood ee deggan gobollada jubbooyinka ha dhistaan maamul goboleedkooda hana bareeraan waxaan leeyahay dadka daarood oo deggan gobollada puntlandna ha diyaar garoobaan oo xumaanta iyo qurunka ka soo qiiqaya dowladda xasan sheekh maxamuud ha u diyaar garoobaan oo ha iska difaacaan waa dhegaysanayseen ama waa fiirsanayseen brofesor ina sheekh samantar iyo brofesor cali khaliif gallayr markay ka hadlayeen awooddii dowladnimo ee dastuurka yaalla xamar lagu dhisay sida uu u maroorsaday xasan sheekh maxamuud oo uu uga dhigay handicab uga dhigay ra'iisul wasaarihii ra'iisul wasaare nama matashid waa kaala noqonay kalsoonidayadii inta awooddaada xasan sheekh maxamuud ku shaqaysanayo waxaan leeyahay horta arrintaa halkaas baan ayada dhigayaa odayaasha afhayeenka beelahawe afhayeenka beelahawe idaacadaha la taaganow waa waxbaa ina ka dhexeeya dalbaa ina ka dhexeeya dadbaa ina ka dhexeeya adduunyaa ina ka dhexeys war dadka ka xishooda haddaydnaan ka xishoon waa laydinla qaybsanayaa